degmada dhooloba ee gobolka afdheer ee dowla deegaanka soomaalida ee itoobiya ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay adkeynta nabadgelyada kulankan ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiinta degmada dhoolabay iyo xubno ka socday toddoba iyo tobanka degmo ee hoos yimaada degmadaasi daahir maxamed gudoomiyaha degmada dhoolabay ee gobolka afdheer ayaa ka warbixiyey muhiimada kulankanna waxaan qabanaynaa shirka adkeynta nabadgelyada maamul qabaliyada toban iyo todoba santar kaasoo aan rabno inaan oga oga wada hadalno wacyigelinta si guud qabaliyada iyo qabaliyada gaar ahaan dhanka xuduudda jixiga annagoo ku adkeynayna nabadgelyada si guud degmada si aan ugu wacyigelino maamulka iyo shacabkaba ogana qayb qaadano arrimaha nabadgelyada iyo isku xirka bulshada si loo adkeeyo saaka halkan shir ku qabanaynaa muhiimaduna ay tahay in macnaha ka warhaynta xaaladda nabadgelyada si guud looga wada hayo in isku xirka iyo xilliyada gaabka uu jira ay ka faa'iidaystaan muxuu ahaa bulshada looga faa'iideeyo dhan walbaba iyo muxuu ahaa dhaadhicinta qaabdhismeedka xisbiga in ayadana macnaha maamulka qabaliyada iyo qabale hoosaadkaba la gaarsiiyo sidii lagu talagalayna muxuu ahaa looga looga shaqeeyo si kastaba kulumada noocan ah ayaa door muhiima ka qaadanayo kala waraqaadashada mas-uuliyiinta deegaanada iyo degmooyinka gobolka afdheer ee dowla deegaanka soomaalida etoobiya